horta beriskan tijaabadiisa cilmi baaris ahaan wakti hore ayaa daanka laga bilaabay laakiin kan aan samaynay wuxuu ahaa ku wax soo saarka lagu horumarinayo waxaana la beeray bishii shanaad bartamaheedii ayaa la beeray beriskan qorshaha markaan iigsanaynay wuxuu ahaa kolley dhul aad u badan inaan beero laakiin xilligii aan beeraynay caqabado yara jira baa jira sida fatahaada oo kale oo noo diiday inaan dhulkii marka aan qorshayn o dhan aan wada beero laakiin dhulka hadda boqol hektaar buu ahaa goobaha aan ka beerayna beercaana ugu badnaatay waxaa ku jira goobo kaloo gobolka shabeellaha sida degmada goday degmada caadaley degmada kalaafo waxaan kaloon ka beeray gobolka city degmada hadhagaala haddii aan eegno beriiskan tayadiisa kolley dadkii maaragtay xafladda yimid kolley maanta way cuneen marka beriiska tayadiisa aad buu u fiican yahay waa beriskan caadiga suuqa yaalla nuucyadiisa ugu fiican buu ka bad yahay marka tayadiisana aad ba u fiican tahay wasiir tallaabadani waxay ka mid tahay tijaabooyinka wax soo saarka ee beriiska deegaanka lagaga beerayo markaad qiimayso natiijada xilligan maxaa idinka soo baxay rajo aad u fiican baa nooga soo baxday oo dee dadka soomaalida gaar ahaan dadkan deegaanka ku nool uun beriisku wuxuu ka mid yahay cuntooyinka ay sida caadiga u isticmaalaan gaar ahaan dadka magaalooyin ku dhaqan kaa la cunayana dee dibaduu ka yimaadaa meesha waxaa taalla degaankii wuxuu leeyahay goobo badan oo ku habboon in beriiska laga beero dadkiina dee cunto ahaan bayba u isticmaalaan marka waxaan intii dib banaan laga keeni lahaa dee wixii loo baanaa in la beerto waa daruuri taas baa nagu dhalaysa fikirkan inaan keenno aad natiijaduna aad ba u fiican tahay rajo badan bayna gelisay haddii ilaa yidhahda inaan intan ka badan sii beero mustaqbalkana la gaaro marxalad deegaankeena uu soo saarto xaddiga beriska u baahan yahay ayaan rabnaa haddii ala yidhahda waa tahay doctor cabdiqaadir iimaan wasiirka xafiiska beeraha dabcan waxaad sheegtay oo hadalkaaga ka mid ahaa marka laga yimaado mashruucani tijaabada ee maanta goyntiisa ka bilaabatay waraabka galbeedka goday inuu sidoo kale jiro mashruuc kale oo beriiska oo aad ka beerteen gobolka city bal kaa nooga waran mashruucaasi xaguu maraya gobolka city degmada hadhagaala isna beriis baan ka beeray haddii aad la socoto gobolkaasi ilaahay biyo ku manaystay biyo waxaa jirta ceelo la qoday oo maaragtay iyagoon matoor la saarin burqanaya dhulkaas maaragtay ayaa beriiska lagu beeray beriiskaasina aad ayuu u fiican yahay tay ahaan markaad eegto siduu u baxay si aad u fiican oo maarata hataa sidaan filaynay ka fiican buu u baxay kaasna waa boqol iyo konton hektaar weeye halkaasi isagana waxaan filaynaa toban ilaa shan iyo toban maalmood kadib in la gooyo ayaan filaynaa hadii alla waa tahay madane wasiir guud ahaan maadaama hadda tijaabada aad sheegteen inay wanaagsan tahay muxuu yahay qorshaha xige ee markaasi ka xukuumad ahaan aad qaadanaysaan haddii ilaahay ilaa oo tiis ay noqoto waxaan rabnaa maaragta saddexda sanaa soo socda ilaa labaatan kun hektaar in la gaaro oo beriis doctor caalamka waxaa ka jira caqabado markaasi la xiriira damaanad qaadka cuntada iyadoo wadamo badan ayna rabin inay soo dhoofiyaan wax soo saarkooda tallaabadan ma loo arki karaa in deegaanka uu yeelan karo cunno ku filan oo uu kaga maarmi karo markaasi beriiskii dibadda uga imanayay horta cuntada la cuno beriisu maa cuntooyin badan oo kala duwan baa la beertaa waddan ka soo baxda haddaan tusaale u qaato basasha oo kale iyo xabxabka oo kale khudaarta markaan eegna waxaa la soo sarax soo saar deegaanka intuu u baahan yahay ka badan qamadiga oo kale deegaanku aad bu hodan u yahay gaar ahaan gobolka faafan iyo gobolka liibaan aad baa loo soo saaraa dalagyada kale geleyda hadhuurka iyo maaragtay noocyada kala duwana digirta deegaanka aad baa looga soo saaraa marka ka xukuumad ahaan waxaa noo qorsha haddii ilaahay idmo in noocyada kala duwan ee dalagyada waxsaarkooda la kordhiyo islamarkaana habka farsamaynta cuntada cuntada maaragtay geleyda haddaad noqoto hadhuurka haddaad eegto cuntooyin kala duwan oo maaragtay dee la cuni karaa laga samayn karaa marka in habka cuntada loo farsamaya laftigeeda xooga la saaro oo cuntooyin badan oo maaragtay kala duwan laha farsameeya iyadna qorshaha noogu jirto haddii alla yidhahdo soomaalida waxay ka mid tahay dadka ugu badan ee sida maalinlaha ah ugu tiirsan cunista beriiska marka raje intee leeg ayaad ka qabtaan in deegaanka uu soo saari karo beriis markaasi dabooli kara baahida bulshada deegaanka iyadoo laga shidaal qaadanayo tijaabada hadda aad samayseen horta markaynu egno dhowr arrimood cimilada deegaanku way ku habboon tahay in beriis la beero waa kow dhul badan oo ku habboon baa jira beriiska tusaale ahaan meelaha biyo fadhiisyada oo dhan waa lagu beeri karaa meelaha webiyada waa laga beeri karaa deegaankeena dhul aad u badan oo beriiska ku habboon laga beeri karna wuu jiraa ta saddexaad baahidii oo yidna meesha taalla xukuumaddii yidna rabta inay wax badan qabato dad badan oo qurba jooga ama iyo qarajooga iyaguna raba inay maaragtay arrimaan maalgashadaan howlahaasoo dhan marka la isku daraxa kuu soo baxaya in rajada lagu soo saara beriis dabooli kara baahida bulshada deegaanka ku dhaqan uu aad u sareeyo ilahina waxaan ka baryaynaa inuu arrintan noo dhabeeyo